maamulka deegaanka lafoole oo kaaladow-kan gobolka shabeellada hoose ee sirasme inshiidhigi waana bilaabay dhismo jidkiiskiiro xaafado alaxyaad iyo jajab geele ee ceelasha biyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe iyo weliba gudoomiyaga deegaanka iyo weheliyaan agaasimaha waxda dhulka ee gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenka howlo guud ee deegaanka iyo sirasme inshiidhigi gudoomiyaga deegaanka lafoole nuur ibraahim cismaan nuur jiile iyo shacabka deegaanka kabaaqi inuu kula shaqeeya maamulka sidii lan dhammaystira lahay dhismo jidkun runtii wadda aad muhiim u ah dadweynaha ahna wadadii labiiyo tobanaad ee dhismaha maalmihii u dambeeyey aan ka wadnay deegaanka lafoole khaasatan ceelasha biyaha wadooyinka ugu waaweynaa oo lasoo dhisay ayay waddadan ayadana hormuud u tahay runtii wadda halbowle ah oo ka soo baxda alxayaad khaasatan isbitaalka fiqi tagtana wadada jabadgeele xiriirisa wadada jabadgeele iyo alxayaad runtii ummadda waxay u tahay farxad khaasatan maamulka sidaas oo kale waa runtii maalin aad noogu weyn maxaa yeelay bulshadu waxaa maalmihii u dambeysay aan kala shaqaynaynay ama dadweynaha degan deegaanka lafoole in wadooyinka waddo kasta la bixiyo carakaabo lagu shubo wadda halbowlaha laga dhigo maxaa yeelay wadooyinka qaara waxay yihiin lix wadooyinka qaara waxay yihiin waaba kasii yaryihiin laakiin filahi alxamdulilah baa ku mahadsan inaan maanta goobjoog u ahaano wadadii labiiyo tobanaad ee istaalka alxayaad ka soo baxda jabadgeela tagta dhismaheeda gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cabdulaahi daahir dhagajuur iyo maamulka deegaanka ugumaha nagisadii oo ku shaqeeyaa horumarka deegaanka iyo dhismo wadooyinka
shaqa fiican ayaadna qabateen waxaan leenahay waxaa laga shaqaynaya oo arrimo bulsho waaye isdhexgalka bulshadana mar walba in laga shaqeeyaa loo baahan yahay danaha dadka iyo dadweynaha iyo deegaankana sida aad uga shaqayseen waa ku mahadsantihiin wadooyinkan waxaan rabnaa qolo kasta oo horumar samaynaysa oo gobolkan ka mid a waxaan rabnaa inaan garab istaagno waxaan rajaynaynaa deegaanada kale iyo degmooyinka kale inay ku darsadaan deegaanka lafoole adinkana waxaan idin leenahay horumarka aad shaqayhaysiin horumarka aad wadiin iyo shaqada aad wadiin waa ku mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhowaada dadka degan wadooyinka ku yaala deegaanka lafoole waxaan rajayhaynaa inay ku quusan doonaan quruxdana ay ka qayb qaadan doonaan waxaan rajayhaynaa inay wadooyinka sii banneeyaan intaana ku imaan ay ka baxaan waddadu waa horumarkii dadka iyo dalka waxaan rabnaa marka waddadu waa mas-uuliyad wadareed waaye dadka way ka wada dhexaysaa waxaan rabnaa marka qof kasta oo soo gaara inuu kaalinta oo kuleeya ka qaato waddooyinkana waxaan rabnaa in la furo tan keliya ma dhagaxa dhigi doonno mid labiyo tobanaad iyo mid saddexiyo tobanaad mid shan iyo tobanaad mid labaatanaad mid soddonaad midna kuma ekaa doonno waddo kasta oo deegaankan gasha ama gobolka shabeellada hoose xilliga aan jaanis u helno waxaan u taaganna waxaa waaye inaan u dhabar adeegno oon bixinno adigana guddoomiye nuur jiile iyo raggaada kula shaqeeyay agaasimaha anigoo kuu imaanay waxaan ku leenaha waa mahadsanta waa mahadsanta waxaan kugu dhiirigelinaynaa shaqo kasta ood qabanaysana waa kugu garab taagannahay jidkun waybo jidkatum ilaa maada uusu dhiso maamulka deegaanka lafoole waynu isku mid ee meelo bacaadka dadka dhibka badanyo ka qabanyo ana bulshada ugu mahadnageen maamulka deegaanka